bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna saaka uu ka bilaabmayaa xadiidka koob iyo sagaashanaad can cadiy bni xaatimin cadiy bni xaatim waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sa'altu rasuula allah rasuulka alla ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam qultu waxaanan ku yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow ursilu waxaan diraa kalbii aygayga ayaan diraa oo ugaadha aan ugaadhsanayo aygayga ayaan ku diraa oo soo qaba aan ku idhaa wa usammii waanan magacaabaa magaca rabbi oo bismillaahi baan ku diraa faajidu dabeed waxaan helaa macahu ayga alla jirkiisa aan diray cala saydi ay cala almasiidi shaygii la ugaadhsanayay korkiisa waxaan ka helaa aygii la jirkiisa kalban ay aakhare kale kaasoo lam usami aanan magacaabin oo aanan dirinna calayhi korkiisa yacnii ay kale oo aanan dirin magaca allena aanan ku magacaabin oo bisinka aanan u qaban oo aygii kale la fadhiyaan ugu tagaa ugaadhii iyadoo la qabtay walaa adrii garan maayo ayuhumaa labadoodan koodee akhada qabtay kan anuu aan direen bisinka u qabtay iyo kan garab fadhiya labada ka qabtayna kala garan maayo qaala wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa ta'kul ha cunin fa innamaa samayta waayo waxaad magacowday uun oo magac alle aad u qabatay calaa kalbika aygaaga walam tusami maad magacaabin oo isamka alle umaad qaban oo kumaad dirin calal aakhari kan kale waayo aduu aygaagii aad dirtay uunbaad bisinka u qabatee kan kale umaad qaban xadiidkan waxaa laga qaadanayaa horta marka hore dee jawaasu sayd waxa ugaadha laydha ama ugaadhsiga wixii dee ay bannaan tahay in la cuno ee duurjoogtaasa dee in la ugaadhsan karo lagan laguna ugaadhsan karo xayawaanaadka dee carbisan ee dadku ay haystaan aygu waa tusaale uun waa waxa ugu badanee wax lagu ugaadhsado in la dirto oo la amrana ugu dhaga nugul laakiin ama shimbir iyo wax duulaya ha noqdaan sida baaska ama aygan ha noqdaan ama nooc kaloo noolaaba ha noqdaane yacnii wax kasta waa lagu ugaadhsan karaa marka shuruuddeeda la helo marka shardiga koowaad waxa weeyi waxaan lagu ugaadhsanayaa wax tobabaran oo amar qaadanaya inuu yahay oo mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah yacnii qur-aankana waa ku soo aroortay iyagoo wax la baray ayadaa in lagu ugaadhsanayo iyo xayawaanaadkaa xadiidkanna waa ku caddahay waxaana la yidhaahdaa alkalbu lmucallam ayga wax la baray waxa calaamad u ah an ya'tamira idaa umir wayansajira idaa sujir in marka la amre ee qaba laydhaana uu ordo oo amarka uu qaato marka joog laydhaana uu joogsado oo aanu tallaabo qaadin marka amar qaadashada qabadana uu ku ordayo joogsadana uu ku joogsanayo waxay daliil u tahay ay wax la baray oo tobabaran inuu yahay shardiga kale dee in bisinkii loo qabto oo ileen qabashada uu aygani qabanayo ama xayawaanka kale la diraya uu ugaadha qabanayo ayaa gowraceedii ka dhigan dee xoolaha ama wixii la cunayana bismillaahi baa lagu gowracaa markaa kol haddii gowracii qabashadanuu ka dhigan yahay bismillaahi baa lagu dirayaa marka uu ordee bisinka alla uu ku dhaqaaqee uu qabto xataa haddii loogu tago ugaadhii oo dhimato naf aan lagu gaadhin gowrac uma baahne gowraceeda intaasaa kaaga filan inuu aygaa tobabaran ee bisinka alle lagu diray qabtay ayaa gowrac u ah waxaa nebiga sala allahu calayh wasalam markaa la weydiiyey bal ka warran aygii aan diray ee bisinka aanu qabtay ku kaloonan anuu dirin bisinna aananu qaban oo gara fadhiyaan ugu tegay labada ka qabtayna kala garan maayo rasuulku waxa uu ku yidhi ha cunin waayo aduu aygaagunbaad dirtoo dee bisinka u qabatay kan kale maad dirin waxaana suurowda kan kale inuu qabtay kolba haddii shaki soo galayna dee waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa ashaku fi shardi maanicun shayga shardiga ah shakiga laga shakiyaa wuu mancinayaa oo manci iyo xadri iyo xaaraannimo ayuu keensanayaa marka iminka dee shardigu wuxuu ahaa aygaaga adigu aad tobabartay eed bisinka u qabatay inuu kuu qabto bismillah markaad ku dirtay shardigu kaasuu ahaa ku kale hadduu qabto xalaal ma aha ilaa aduu maa dirine marka mar haddaad kaba shakiday shardigii ma kaagaa qabtay mise kan وحران لعوني ميسد مركا لا تأكل بها نبي صلى الله عليه وسلم لكن هداد نولل كو قادو dee tooride ama midi midida intaad iska soo jartood la soo baxdaad gowriciyo markaa waa kuu xalaal marka wuxuu ku xalaaloobay maaha qabashada waa gowracaaga waa haddaad naf ku gaadhay haddaanad se naf ku gaadhin oo uu baktiyey dee waa baktiyaha cunin ilan waruma haysid labada ayikii qabtay xaafidku fatxulbaariga waxa uu ka soo rarayaa khataabi inuu yidhi kullu maa shakakta fiihi falwaracu ijtinaabuh wax kastood ka shakido oo ma sidanaa mise sidanaa xalaal miiradku waa inaad isaga dheeraato oonad ku dhicin markaa iminka waxaad ka shakidi ma aygaagaa qabtay mise kan kale isaga tag xalaal miiradku waa sidaas bisinka in loo qabto dabiixada yacnii neefka la gowracayo amaba se dee ugaadhan xayawaanka wax lagu ugaadhsanayo la dirayo tasmiyada loo qabanaya bismi illaah madaahibtu waa ku kala duwan yihiin oo shaaficiyadoo kale waxay odhanayaan waa sunne in bisinka loo qabto oo marka hadduu ruuxii ka tago kol hadduu ruux muslimo muwaxida yahay hadduu ka tago ama ilowsho ama badheedh markay doonto ha noqotee waa dabiixadiisii qofka muslimka ah waa la cunayaa oo xaaraan noqon maayo laakiin madaahibta qaarkood waxay waxay madhabkoodu uu yahay in tasmiyadu ay waajib tahay oo ay ku dhici karto keliya sahwi haddii la iloobo waa xalaal oo qofkii neefkii gowracayay tasmiyadii hadduu iloobo waxa weeyaan wujuubka waa ka dhacaya waana la cunaya laakiin hadduu ogaan si bareedha uga tago waa xaaraanoo la cuni maaya yidhahdeen waayo dee wujuubkiibuu ka tago camdan uga tegay can ilbaraa ibni caazibin waxaa laga wariyey wazayd ibni arqam zayd ibni arqam sa'alaa inay weydiiyeen labadoodaasi rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama can isarfi waxay weydiiyeen sarifkii wax isku beddelkii dahabkii iyo fidadii oo kale la isku beddelayay faqaala dabeed nebigu waxau idhi in kaana hadduu ahaaday sarifkaas waxaa la ysku beddelayay la ysku iibinaya dahabkiiyo fidada oo kale yadan biyadin gacan gacan hadduu yahay gacmihii laysaga dhiibayo oo hoo iyo hoo oo qofna qiimihii u qaadanayo qofna shaygii kale u qaadanayo falaa ba'sa dhibaato ma leh kol hadday hoo iyo hoo tahay gacan iyo gacan oy naqa tahay oo deynaanay ahayn wa in kaana hadduu ahaaday nasii'an amaahna falaa yasluxu ma bannaana oo dayn geli maayo xadiidkani waxa uu ka warramayaa waxyaabaha ribowiga ee ribadu ay gasho sida dahabka iyo fidada markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay weydiiyeen sarifka dahabka iyo fidadii ama lacagtii laysku beddelayo ma bannaan yahay markaa dee nebigu wuxuu ku yidhi hadduu gacan iyo gacan yahay naqadana waa bannaan yahay hadduu dan yahayna ma bannaana xadiidka waxaa ka muuqata ilaan ribadu jihooyin badan bay ka gashaa dahabka iyo fidada eh inay waxa weeyaan yihiin labadani laba kale jinsi ah walow ciladooda ribowgii isku midba ha noqoto waa amaniyadeed oo maalan waa lacagtii iyo dahabkii marka laysku bedelanayo oo qofna uu fidadii bixinaya lacagtii qofna dahabkii qaadanayo oo labadiiba ay ribowi yihiin laakiinse kale jinsi yihiin dahab iyo fido waxaa iibkoodii ama isku bedelkoodii loo shardiyaa yadan biyadin gacan iyo gacan naqad macnaha waa adtaqaabud in goobtaa lagu kala qaato oo aanay dayni gelin hadday dayni gasho ribay noqonaysaa oo lacagta waan kuu keeni doonaaye keen dahabka may waa inuu yadan biyadin marka shardigaa keliyaa loo dhigayaa markay kala jinsi yihiin oo nebigu waa ka yidhi fa ida ikhtalafat ilajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyad kol haddii labadii jinsi kala duwan yihiin ilan waa dahab iyo fido eh sidaa doontaan u iibiya oo waxay doonaan ha isdheeraadaan ha kala bataan ha kala yaraadaan idaa kaana yadan biyadin gacan iyo gacan markay yihiin oo iminka innaku dee sarifkii laantii iyo doolarkii waatan laysku bedelayo boqolkaa doolar io sarif waan ku keeni doonaaye shilin soomaaliya laankii isii ma bannaana dee waa ribadii nasiicada galas deyn ma galo waa hoo iyo hoo boqolkii waa kan laantiina qaado marka taqaabud unbaa shardi u ah laakiin haddaba marka ay isku jinsi yihiin oo dahab baa dahab lagu beddelayaa ama fidaa fido lagu beddelayaa marka waxaa u shardi noqonaysaa shardi kalaa kusoo biiraya dembiyadin oo attamaasul inaanay waxba isdheeraan oo labadii shay ee ribowiga ahaa markay isku jinsi yihiin isku beddelkoodii waxaa loo shardinayaa altaqaabudu waatamaasulu in goobtana lagu kala qaato weeyaan taqaabudkii waa naqade isna leekaadaan oonay waxba isdheeraadaan aanay is- waxba isdheeraan baan ujeedaa hadday wax isdheeraadaan ribal fadli bay noqonaysaa ribadii dheeraadka waxbay isdheeri hadday deyn gashana riba nasii'a ribadii nasiicada waayo deyn waxa weeyaan dee kuma bannaana shayga ribowiga ah ashyaada ribowigiina dee waxa weeyaan asnaaftii xadiidka ku soo aroortay ee ee waxa weeyaan burkii qamadinkii heedii timirtii waxyaabahaasi waa madcuumaadkii waa xagga cuntooyinkii ribadu ay gasho tanna waa dahabkiiyo fidadii oo wixii tamanka ama qiimaha ahaa dahabkiiyo fidada ciladooda ribowgii waa samaniyada bay culimmadu yidhahdaan qiimanimada waxyaabahan madcuumaadkee la cunayo ee qamadinkii iyo waxa weeyaan bariiskii iyo kuwaas timirtii iyo daqiiqdii iyo iyagana waxa weeyaan waa tucmada ama keylka xagga cuntanimada ama miisida la miisayo weyaan cilada ribowga ah marka calaa kullin ashyaada ribowga ama madcuumaadkii ha noqdaan waxyaabihii la quudanayay oo asnaafta xadiidka ku soo aroortay alburu bilburi washaciiru bishaciiri watamru bitamri ilaa aakhiri ama ha noqdaan waxyaabahan samaniga ee dahabka iyo fidada guud ahaan ashyaada ribowiga ah isku beddelkooda hadday labadii shay isku jinsi yihiinna waa labadaa shardi uun altaqaabud watamaaul hadday kala jinsi yihiinna waa halkaa shardi uunoo altaqaabud waa yadan biyadin haddii kale waxaa kusoo biiraysa wa milan bimilin sida xadiidkaba kusoo arooray tamaaulka waxaa dabataa ka duwan ashyaadii ribowga ahayd haddii laysku bedelayo laakiin ciladooda ribowga ay kala duwantah sida dee cuntadii iyo lacagtii bakhaarkii baa tegaysa oo daraashin ka soo iibsanaysa cuntaduna waa ribowi lacagtuna waa ribowi laakiin labadan laysku bedelayaa isku cilamayeen xagga ribada maye midna waa xaggii tucmada iyo cuntanimada dee midna waxa weeyaan waa xaggii tamaniyada iyo lacagnimada markay labadii shay ee ribowiga ahayd cilada ribo ay ku kala duwan yihiin ribaba ma gelayso sidaa doontay isugu bedel ama goobta ha lagu kala qaato ama ha kala badnaadaan dee wataa bakhaarada marka cuntada ee ama raashinka dee dadku ay ka soo qaadanayaan dee deyn bay noqon kartaa goobta lagu kala qaadan karaa way kala badnaan karaan marka kol hadday cilada ku kala duwanaadaan riba geli maysa waa sidaa doontay isugu bedel can ilmiqdaad miqdaad waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi ma akala axadun qofna ma cunin طacaaman cunto qofna ma cuno qatu weligii qof cunto ma cuno cuntada oo khayran ka khayr badan min an yaakula inuu ka cuno min camali yadihi gacantiisa wuxuu ku shaqaysto waina nabiyallaahi nebigii ilaahaye daawuuda daawuudna calayhi salaam korkiisa badbaada ha ahaatee kaana waxaa yaakulu mid cuna min camali yadihi gacantiisa wuxuu ku shaqaystuu wax ka cuni jiray hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa fadlu lkasbi alxalaal shaqada xalaasheed u dhidideed u dhibaatooteed xalaal kula soo baxdo fadliga iyo qiimaha ay leedahay iyo qofka inuu shaxaad ku nool iyo gacan hoose uun dadka hoos dhigto dee inay dullinimada iyo dararka ay leedahay iyo sharafta iyo wanaagga ay leedahay qofka inuu isagu gacanta sare leeyaho shaqaysanayo u dhididayo oo tabcanayo guud ahaan markii la tilmaamay ruuxu wuxuu cuno waxa ugu qiimo badani waxa gacantiisa uu ku shaqaysta inay tahay ayaa masal iyo tusaale waxaa loogu soo qaatay nebi daawuud calayhi salaam oo la yidhi nebi daawuud yacni gacantiisa wuxuu ku shaqaystuu wax ka cuni jiray shaqada nebi daawuud waxay ahayd kaana yasnacu duruuc fi lxuruub qalabkan birta ah ee warmaha iyo seefaha iyo lagaa gaashaantee jidh la gashado jidhka ama madaxa la geliyo qalabkaasuu sancayn jiro oo samayn jiro oo iibin jiray waxyaabaha alla ku karaameeyena ka mid ahay dee in loo jilciyey nebi daawuud xadiidka wa alannaa lahu lxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi sard yacni waxaan u yacni u jilcinaa la yidhi xadiidkii birta ahaa sida cajiinka iyo qooshka ayuu sidaa isugu laabi jiru siduu doono u adeegsan jiraa la yidhi birta xadiidka ee adag marka shaqadiisu taasay ahayd xaafidku wuxuu ku odhanayaa fatxulbaariga وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره حديثك waxaa ku sugan gacanta in laga shaqeeyo qofku isagu dhidido fadliga iyo qiimaha ay leedahay iyo ruuxu waxa isagu uu la mubaasharoonayee naftiisa iyo gacantiisa uu ku qabsanayo inay ka mudan tahay waxa uu cid kale u adeegsanayo ama jiho kale ka soo gelaya wuxuu isagu u dhididuu ku tabcuu la soo baxo inuu ka qiimo badan yahay waalxikmatu fii takhsiisi daawuuda bidikri ana ikhtisaarahu fii aklihi cala maa yacmaluhu biyadihi lam yakun min alxaajati liannahu kana khaliifatan fi lard kama qaala tacaala وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل waxaa gaar loola soo baxay oo loogu khaas yeelay nebi daawuud cunidan uu gacantiisa wuxuu ku shaqaysta ku cuni jiray waxaa gaar loogu yeelay oo loogu gaabsaday in layna dareensiiyo yacnii arrintaa inuu gacantiisa wuxuu kula soo baxo ka cunaa lam yakun min alxaajati baahi uu u qabo oo ku kaliftay may ahayn iyo duruuf waayo liannahu kaana khaliifatan fi lard dhulkaba isagaa madax looga dhigay yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq marka dee madaxweynihii iyo maamulkii dhulka oo dhan isagaaba dadkii u talinaya dad iyo dunyaba marka ninay baahi u geysa shaqada ma ahayn wa innama ibtaga alakla min ariiqi alafdal wuxuuse jeclaaday uun dariiqada fadliga badan inuu wax ku cuno oo dhididkiisa iyo tacabkiisa ah marka ruuxa muslimka ah waxaa u habboon had iyo jeer inuu caado ka dhigto inaanu cid yacni ama ku dul noolaan ama baahidiisa had iyo jeer aanu cid uun gacanta hoos dhigane inuu noqdo nin dhididkiisa iyo tacabkiisa ku taabagalo oo isagu isku tashada sharafta iyo iyo qiimaha qofka muslimkii taasay ku jirtaa waclam ana sharafa almu'mini qiyaamahu billeyl wa cizahu istignaahu can innaas xadiidkaasiba waa kii ahaa uu nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam yacni markii malaku jibriil u yimid rasuulka ee waxyaabo fara badan uu sheegay waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu ku yidhi waxaad ogaataa sharafta mu'minku waa habeenkii inuu kaco ilaahay ishortaago qiyaamuleyl uu tukado cizigiis iyo wanaaggiisuna waa inuu makhluuqaadka ka maarmo waayo ruuxu waa dulloobayaa bani aadam la mida markuu gacmaha hoos dhigtuu u baahdo nooc dulliya ayuu dareemayaa marka dee daruuro iyo dan kugu kalifta mooyaane waxaad ku dadaashaa makhluuq inaad ka maaranto oo dhididkaaga ku noolaato qofkuna waxaad ogaataa iska shaxaad iyo su-aal hadduu barto waa cudur qofku siduu uga dawoobaa marka dambe ay adkaanayso marka marka hore waa inaanu caado ka dhigan can xakiim ibni xisaam waxaa laga wariyey can inabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi albayicaani labadii wax kala iibsanaya bilkhiyaari doorasho iyo khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin aw qaala ama nebigu waxa uu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tegayaan fain sadaqaa hadday run sheegaan oo wabayanaa ay caddeeyaan buurika waa loo barakaynayaa lahumaa iyaga fii baycihimaa iibkooda waa loo barakaynayaa wa in katamaa hadday qariyaan oo wakadabaa ay beeniyaan muxiqad waa la baabi'inaya waa la tirtirayaa barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisii waa laga qaadaya waa la tirtirayaa hada alxadiid waxa uu ka warramayaa labadii qof ee wax kala iibsanayay albayicaani markaa bayci unbaa min baabi takliib baayici unbaa la cabiray oo labadiiba lagu idlaaqay lianna baayica waxaa la yidhaha qofka wax iibinaya mushtarigana ka iibsanaya albaayicu walmushtari saasay u kala duwan yihiinoo ninna badeecadii buu hayaa ninna qiimihiiyo lacagti marka iminka labadiiba baayicaa la cabiray waa min baabi takliibina waxaa loo jeedaa ayilbaayicu walmushtari waa labadii qofee wax kala iibsanayey marka labadii qofee wax kala iibsanayey ikhtiyaar bay leeyihiin intaanay kala tegin waa waxa ay culimmada fuqahada u yaqaanaan khiyaarulmajlis furqadanna sida saxiixa waa furqatulabdaan waa in jir ahaan meeshii loo kala tago marka macnuhu waxa weeyaan labadii qofee wax kala iibsaday inta ay ku sugan yihiin majliskii ay wax ku kala iibsadeen nin walba ikhtiyaar wuxuu u leeyahay iibkii inuu ka noqdo oo kii baayaca ahaa inuu lacagtii intuu soo celiyadhaa badeecadaydiisii waan ka noqdee xaq buu u leeyahay kii waxa weeyaan mushtariga ay wax iibsaday inuu waxa weeyaan alaabtiisii intuu baayici u celiyay idhaa lacagtaydii iisoo celi xaq buu u leeyahy macnaha intay majliska wada fadhiyaan labadii wax kala iibsaday iibkii mid walba waa ka noqon karaa kolse hadday kala tagaan oo majliskii laga faaruqo nin walba danihiisa raacdo in laysku soo noqdo oo imminkaan celinayaa ikhtiyaar uma leh ixsaan waa bannaan yahay inay isku samafalaanoo midkoodba ka kala dee oo arrintii u sahloona ku adkayn laakiin sharci ahaan xaq isuguma leh inay iyagu isu samafalaan mooyaane nebigu waxau yidhi haddaba hadday run sheegaan oy caddeeyaan beeci waa loo barakaynayaa macnaha wixii ay kala iibsadeen iyo wixii ay kala qaateen marka runtu waxa weeyi in qof walba ka run sheego waxa uu sheegayo oo ninkan badeecadda iibinayaa badeecaddan iyo wixii laga siiyey iyo waxay tahay inuu ka run sheego sidoo kale inay caddeeyaanoo mid walba waxa uu sitaa wuxuu iin leeyahay oo lacagtan hadday ceeb leedahay intuu dhexda ku qaryato ceebaysan inta wanaagsan inuu dusha soo mariyo waa khiyaana badeecadda iyo alaabtuna hadday ceeb leedahay iyadana inuu u qariyo dee waa khiyaana marka labada mid walba wuxuu watay iinta ama ceebta uu leeyahay hadduu caddeeyo runna uu ka sheego mid walba wuxuu qaatay waa loo barakay athaman waalmuhaman badeecaddii iyo lacagtiiba haddayse qariyaan ceebta xaqiiqadana ka been sheegaan barakadii waa laga baabi'inaya xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa wa fi lxadiidi ana addunyaa laa yatimu xusuuluhaa ila bilcamali asaalix wa ana shu'ma almacaasi yadhabu bikhayri addunya waalaakhira xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in adduunyadan la raadinayo aan lagu helayn toosnaan iyo camal saalixoo la sameeyo mooyaane macaasida iyo dhibkeeduna khayrka adduunyo iyo aakhiraba inuu la taguu baabi'iyo oo iminka dee dembiga khiyaanada iyo qarintu wixiiba barakadii bay ka qaadaysaa oo kii lacagta qaatayna barako u yeelan mayso kii alaabta qaatayna u barakoobi mayso marka calaa kullin yacni waxaa loo baahan yahay mid wal oo ka mid a labadii qof baayicii iyo mushtarigii kii wax iibinayay kii iibsanayeyba inay daacad isu noqdaan run isku sheegaan xaqiiqada shaygana ay caddeeyaan oo aanay qarin sidaasay barakadii ku helayaan can caaishata caaisha waxaa laga wariyey qaalad inay tidhi hindun hindi ummu mucaawiyata mucaawiye hooyadii ahayd lirasuuli illaahi rasuulka alle inay ku tidhi sala allahu calayhi wasalam inna abaa sufyaana abuu sufyaan waa ninkeediiye rajulun waa nin bay tihi ninka oo shaxiixun bakhayl ah weliba shuxigu waa bukhliga daran maca alxirs isagoo ku dadaalaya xoolaha faal calaya haddaba korkayga ma ahaatay bay hindi tidhi junaaxun wax dembiihi ana khuda inaan ka qaato min maalihi xoolihiisa abuu sufyaan siran ay akhdan siran qaadasho hoose oo sira oo qarsoonoonu arkay qaala wuxuu nabigu ku yidhi khudii qaado anti adigu hindaay iyo wa banuuki inamadaadu maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruufi wanaagna ku qaado sida la yaqaano curfan u qaado oo wax yacni xadgudub ha ku samayna xadiidkanna waxay tilmaamaysaa ummu mucaawiya hinda oo ooridii abuu sufyaan ahayd nebigay u cabatay oo waxay tidhi ninkaasi waa nin bakhayloo wax igu filan ima siiyo markaa xoolihiisii isagooni ogeyn dee wax igu filan ma ka qaadan karaa nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam isagoo dee jawaabta ku dhisaya waxa ka muuqda hadalkeeda sida daahirkaa ilan baatin iyo wax qarsoon isagu ma oge xukumkuna axkaamtuna waa cala daahire waxa uu ku yidhi arrinku hadduu sidaa yahay adiga iyo inamadaadu wax idinku filan xoolihiisa ka qaata masaariifta iyo biilka iyo nafaqada laakiin waxa uu ku xidhay bilmacruufi bilmacruuf yacni waa wixii caadi ahaan la yaqaano reerka intaa leeginu ku filan yahay waayo wakhti walba iyo degaan walba iyo meel waloo la joogo dee waxbaa dadka caado u ah reerka intaa leeg waxaasaa ku filan marka caadi ahaan wixii idinkoo kale idinku filan ka qaata laakiin intaa ha dhaafina waayo waa xadgudub wixii kaloo dembi buu idinku noqonaya marka yani xadiidka waxaa laga qaadanayaa dee qawaaciddan culimadu fuqahadu ay dejiyeen waxaa ka mid ah alcaada muxakama waxaa curfiga iyo caadada dadka ay isla yaqaanaan yacni waa shay loo xukun tago oo la qaato waa markaan shaygii sharcigu aanu caddayn waayo mar haddii shayga uu sharcigu wax mucayana uu caddeeyo deliil iyo nas ku soo arooray caadiya curfi loo noqon maayo laakiin waxaanu sharcigu xadayn caadada dadkaa loola noqdaa oo dee safarkaba maadaama aan yacni sida saxiixa nusuus cad oo tilmaantay intaa haddaad socoto axkaamu safar baa kugu dareeraysa aanay soo aroorin dee caadada curfiga beled walba ayaa loola noqdaa wixii safar la yidhaa ayaa axkaamtiisii ka ratibmaysa marka waa mihaaluuna tanna waa sidii oo kale oo yacni curfi ahaan wixii adigoo kale kugu filan macnaha curfi ahaan wixii idinku filan curfigaa iyo macruufkaa la yaqaan kaga qaata oo macnaha xadgudub kaleha ku samaynina khudii anti wa banuuki iyo wa baniiki labadaba waa loo dabdiyey wa banuuki sidan ku taalla nuskhadan hayo wa banuuki wuxuu ku cadfan yahay faacilka damiirka khudii yaaulmutakalimka faacilka ah wa banuuki saasaa dee waa rafcaha wa banuu loo yidhi marka khudii ya-daasu wa banuuki ay ku cadfantahy oo adiga iyo inamadaadu qaata faacilkaa markaa lagu cadfay la rafciye waa banuuki marka la nasbiyo waa baniiki markaa wowdu waa waawilmaciyo macnuhuna wuxuu noqon khudii qaado hindaay anti adiga wa baniiki maca baniiki ilmahaaga la jirkooda qaado ilaa adaa matalayo u qaadaya eh maa yakfiiki bilmacruuf waxaa kaloo halkan ay culimmadu ku xusaan mas'alada la ydhaha fiqiga mas'alatu dafar oo ruux ruux kale xaq ku lahaa xaqiina ka waayey hadduu ku guulaysto xaqii uu gacanta ku dhigo intii isagu uu ku lahaa ma ka qaadan kara ayuu ogaanba eh mise ka qaadan maayo waa masale khilaafi ah marka culimmada bannaynaysaa dee xadiidkana bay adeegsanayaano waxay leeyihiin di dee waxa weeyaan wixii ay xaqa ugu lahayd abu sufyaan markay ka weyday nebigu waa kan u fasaxay khudii anti wa banuuki maa yakfiiki bilmacruufina waa kan ku xidhay macnaha qadarka macruufkaee curfi ahaan la yaqaanaha dhaafi marka iyagoo xadiidkaa daliishanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qofkanna qofkii uu xaqa ku lahaa hadduu gacanta u soo galo isagoon kii ogeyn intuu ku lahaa wuu ka goosan karaa oo macnaha xaqiisii gacantiisu ku qaadan karaa culimada qaarna waa diideen oo waxay yidhaahdeen inuu dee ama sabra ama sugo ama ashkateeyo loo xukumo mooyaane inuu ayar isagu gacantiisa ku fushado wixii uu lahaa ma aha can ibni cabaasin cabdilaahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaal inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay man ruuxa sawara sawiro suuratan suurad qofka sawira fa ina allaha ilaahay yucadibuhu kaa wuu ku cadaabayaa suuraddaa uu sawiray xataa yanfuqa ilaa uu ku afuufo fiihaa suuradaasi alruuxa nafta walaysa mana aanin huwa isagu binaafiqin kii ku afuufaya fiihaa suuradaasi naf abadan weligii xadiidkan waa goodi iyo waciid aada u culus oo cabsi badan yacnii qofka sawir sawira ilaahay waa ku cadaabayaa ilaa uu naf ku afuufo kumana afuufi karo macnaheedu waxa weeyaan dee waa mucadabun abada weligiiba waa cadaabnaanaya oo sharnuubigu oo hoosta waxa uu soo qadarayaa xaashiyadiisa hoose wuxuu odhanayaa ay fa huwa mucadabun abadan baa looga jeedaa waayo marnaba ma suurtowda inuu sawirkaa naf soo geliyo ilaahunbaa dee naf wax ku afuufi karoo noolayn kara laakiin sharnuubi waxa uu odhanayaa hada maxmuulun cala azajri aw calaa mustaxili daalika laakiin waxaa lagu xambaarayaa zajri dadka lagu cabsi gelinayo si ay uga durkaan oonay ugu dhowaan amaba qofkii xalaashaday ayaa lagu xambaarayaa marka wuxuu tawjiiha ugu tawjiihiyey waayo dee qofka muslimkii walow saaxibu kabiiraba ha noqdee dee noqon maayo khaalid mukhallad fi nnaar oo ruuxa muwaxidkii si kastuu kabaa'ir iyo dunuub u dhex dabaasho naarta kuma waare ee marka laga soo gooyo ee macaasiduu galay laga soo maydho ma'aalka dambe cidhibtiisu wuxuu ku dambeeya waa uun janno kol hadduu tawxiid iyo islaamnimaba ku dhintay dee markaa yacnii taa si looga jawaabo ilan khaalidan mukhalladan fiiha abadan ma noqon karo ruux muslimee ayuu odhanayaa maya ama waa cala zajri waa cabsigelinuun ama waa qofkii xalaashaday culimada qaarna waxay yidhahdeen may sideedaasaa loo daynayaa laakiin abadkan ayaa macaani badan ku soo arooro dee istimraariye weligiiba uun ma noqdo waa sida haalibkun istimraariyadu laakiin waxaa la odhan karaa abadan bimacna almuktu tawiil yacnii inuu wakhti dheer ku jirayo ayaa lagaga kinaayoonayaa abadigan ee weligii wuu ku jirayaa ma ah waa uun wakhti dheer almuktu tawiil waan uu soo arooraa macnaha abadku ama waxay yidhaahdeen maya waxaa looga jeedaa dee maanic u diida haddaan la helin waa ku waaraya in lam yakun hunaaka maanicu maanic baana jiro iimaanka iyo tawxiidkaa ka mancinayo dee ku waari maayo kol hadduu tawxiid ku dhinto naarta ku waari maayo muwaxid oo aakhirka waa laga soo saari oo calaa kulli xaal si lagu tawjiihiyaba waxaa hubaala in xadiidkani waciid aada u culus oo ruuxa muslimka inuu aada uga baqa ay tahay inuu ku sugan yahay taswiirta loo jeeda loo jeedaana waa taswiiru dawaati al arwaax waa noolaha in la sawiro wixii naf leh sawirkooda weeye ka aan bannaanayn laakiin wixii aan naf lahayn geedaha iyo nabaataadka iyo gidaarada iyo guryaha iyo maa laa ruuxa lahu waxaan noolo ahayn sidaa doonta u sawir laakiin wixii noolo ah dad iyo duunyaba maa lahu ruux waa la manciyey sawirkooda waayo waxaa ku jira mudaahaatu khalqi illaah ilaahay abuurkiisii baa la shabbahayaa lamana samayn kara ilaahay wuxuu sameeyo ee uu sanceeyo markaa dee ma bannaana bal nebigu waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inaan gurigaa malaa'igiba fooda soo gelinayn sawiradu ay yaallaan laa tadkhulu malaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma soo gasho guri sawiro ay yaallaan ama ay u joogo marka calaa kullin waciid culus oo aada u adag ayaa xadiidkani uu tilmaamayaa oo inagu waajibinaya intii laga taxadari karo in laga taxadaro suura maxay noqonaysaa culimmada qaar way kala saarsaaraan qaar way banneeyaan qaar way manciyaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay sawir waa sawir oo macnaha suuradu waa caam yeelaya ama ha noqdo wixii hadh leh oo daate iyo jasad la joojiyo taagan leh oo waxyaabaha dee ama dhagaxaanta ama geedaha ama waxyaabaha kale laga qoro sida asnaamta oo kale wax jasad iyo daate loo taagan ama ha noqdo ilaan waxaasi dilli buu yeelanayaa hadh ama ha noqdo waxaan daate iyo jasadba lahaynoo gidaarkaa lagu xardhay ama tiirkaa ama warqada lagu xardhay qaabku doona ha noqdo tan waxa weeyaan fotoqraafiga la yidhaahdee haabitkee sugan ha noqoto tan fideogee mutaxarigee dhaqdhaqaaqasa ha noqoto kullu maa lahu yacnii wax kasta oo macnaha suura ay ku rumoobayso xadiidka waa soo gelayaan marka ruuxii waa inaanu waxba fudaydsan ee uu ka fogaado oo uu ka digtoonaado dee wax walba likulli qaacidatin istinaa suwar markaa culimmadu ay ka soo reebaan way jirtaa oo waxyaabihii danta iyo xaajiyaadka iyo daruuradu ay keensato oo maalan dee waraaqihii documentkii lagu socdaalayay lagu safrayay ee baasaboorada iyo waxa weeyaan shahaadooyinkii waxbarasho waxyaabaha qofka laga maarmaanka u ah lacagahan aynu jeebadaha ku sidanee dee sawiradu ay ku yaalaan adiga awoodaadana ka baxsan waxyaabaha ay baahidiiyo dantu keenayso ee qofkii ku khasban yahay dan baa keentay maaha sawirkiibaa xalaaloobay sawirku waa xaaraantii un laakiin xaaraantu se uma xalaalowdo dan ama daruuro oo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat baktigaba sow naftaada ku badbaadi laguguma bannayn marka xaaraannimadii kama zuuline waxa bannaysay duruufta iyo xaaladda gaarka ah waxaan laga maarmay waxaa ka mid a suwarka culimmadu ka soo reebayaan dee marka dacwadii iyo khayrkii lagu baahinayo sidan dee casharkeena aynu duubanno oo kale waxay yidhaahdeen iyadoo dee asalku uu xaaraan ahaa maanta baahida iyo bulshadii yacni waxa weyan siday ugu baahan yihiin diintii in lagu baahiyo o la gaadhsiiyo mar hadday dantaa dacwadeed iyo khayrku ku jirto waa lagu baahin karaa oo waa waxa weeyaan dee in dadkii lagu gaadhsiiya khayrka wax bannaan weeye xaqiiqatan yacni sawirka iska dhaaf wax kale xataa casharadaa markana laga duubayo yacni murtaaxiin kuma nihinoo qofkii aad buu xaraj u dareemaya waayo sawirka waa sawiro laakiin waa wax un laga fursan waayo dadka khayrka in lagu gaadhsiiyo laakiin waxaa kala duwan nin isaga luga fidsaday oo ku raaxaysanaya oo ku dabaalanaya oo ku waxa weeyaan tamashlaynaya oo ku dalxiis tegaya oo beerta markuu galana kamaradii istaba sida badda markuu galana waxa weeyaan moobilkii daba socdo iyo dee wixii dani keentaa kala duwan marka xaqiiqadu waxay tahay maanta bahalka aad baa loogu tawasuco loogu luga fidsaday oo dee waa taa moobiladiibaa lasoo dhiganayaa meeshuu qofkii maraba way daba socotaa dee sawirkiina waa sawir nusuustiina waa nusuustii un xaaraannimadiina waa xaaraannimadii waxba kamay zuulin maxaa kuu baneeyey haddii umuurtii dacwada la yidhi dan iyo baahi baa bannaysay dadka in lagu gaadhsiiyo haddii dokumentka iyo wasaa'iqda iyo baasaboorada iyo shahaadaadka iyo waxyaabaha la midka a la yidhi waa loo baahan yahay haddaba maxaad uga baahantahay markanaad dalxiisayso maxaad uga baahantahay markanaad waxa weeyaan halkaad fadhiisatay istaagtaba aad leedahay iga qaada maxaad uga baahantahay markan moobilkaaga aad halkan soo dhigata waxba ugama baahnin marka maanta sawirka waa lagu ibtilaysan yahay si guud wadaad iyo waranlaba yar iyo weynba oo cid ka nabad gashay waa yar tahay markaa laga digtoonaado wixii laga fursan waayo ee dani keenta mooyaane wixii kale ka digtoonaada waayo dee axaadiida nebigu sala allahu calayhi wasalam sawirkay ka hadlayaan waa kanaynu samaynana u ku kale ma aha marka dee maxaa kuu baneeyey ma nusuus kalaad haysataa sida raajixa-ana waa suura inay suura un tahay muxaramna tahay suwarka laga soo reebayaana xaaraannimadii kama saarayaane dee dan unbaa keensatoo bannaysay markaa dhallinyaroy sawirka waa lagu talax tegay ee ha laga digtoonaado midda kale dhibaatooyin badan baa ka dhalan kara oo dhaqanxumaa ka dhalan karta oo adiga laftaada yacni dhibaata kaa soo gaadhi karta dadkan maalin walba intuu qaab iska soo dhigo kolba si kolba meel taagan kol isagoo beer taagan kol isagoo gidaar taagan bilaa caynu kugu dhacdaaba maalin walba intaad isa soo qurxiso ayaad maalinba sawir gaara dadkii tusaysaa maantana way kan maantana way kan bilaa intaad xanuunsato meel lagaa raacay baad weydaayo ili ku qaadataa soo wax dhici kara maaha markaa isbandhigan meel walba ay dhallinyartu la socdaanna ha ka digtoonaadaan dhibaato caafimaad baa kaa soo gaadhi karta dhibaato dhaqan xumaa kaa soo gaari karta adigoon ogeyn min xaytu laa tashcur wax badan baa kusoo geli kara can ibni cabaasin waxaa laga wariyey can nabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi axaqu maa shayga ugu mudan ee akhadtum aad ka qaadataan calayhi maaga ajran mushqaayad kitaabullaah ilaahay kitaabkiisa weeyaan caza haalibaha u wajalla weynaaye xadiidkan xadif alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka afraad safxada afar boqol konton iyo saddex wuxuu odhanayaa wastadalla aljumhuuru bihi calaa jawaazi akhdi alujrati calaa tacliimi alqur'aan wakhaalafat alxanafiya وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء وحورنا يا حديث كان جمهور تعلمض حنفية موياني waxay u daliishadeen qur'aanka dhigista dadka loo dhigayo mushqaayadii ujuura in lagaga qaadan karo xanafiyaduna way diideen waxay yidhaahdeen tacliintii qur'aanka lagama qaadan karo ujuure eh tufkii iyo taxliishii baa laga qaadan karaa sida dawada oo taxliisha qofkii markuu cid ku tufo waa laga qaadan karaa xadiidkanna sababulwuruudkiisu sababtu ku soo arooreeba wuxuu ahaa xadiidka dambe abu saciidin alkhudri aynu akhriyi doonno oo saxaabadu intay socdaal iyo safar u baxeen oo qole ay martisooriye ka dalbadeen oo ay diideen oo odaygoodii ama caaqilkoodii la qaniinay oo dabeed u yimaadeen oo yidhaahdeen wax lagu daweeye ma haysaan ay yidhahdeen walle waanu haynaa idinna siin mayno ilaa aad ujuuro iyo mushqaayad naga siisaan ilaa aakhiri alxadiid markaasaa nebigu yidhi axaqu maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah wax mushqaayad laga qaato kitaabka allah ugu mudan marka yacni asal ahaan xadiidku waxa uu ku soo arooray uu ka hadlayaa waaba ruqyada oo ruqyada waa ku cad yahay in taxliisha iyo tufka wax laga qaadan karo waa sariixa xadiidku uu ku cadyahay iyo sababka uu ku soo aroorayba marka tacliintiina in laga qaadan karo ayaa culimmadu ay haleeshiiyeen oo jumhuurtu u daliishadeen xadiidka dambe markaa ayaa sii caddaynaya saynu tilmaannay oo sababtu xadiidkaniba ku yimid ah qur-aanka sidaynu sheegnay dee waa kalaamullaahi casa wajal wax laga shaqeeyo oo loo adeegana waa waxa ugu qiimo badan ee ugu qadar weyn khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu si aynu tilmaanayna walow khilaaf haba ku jiro laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan in qofkii dee qur-aanka dhigayay macallinka ahaa haddii taxliishiiba lagu qaatay faataxa qof lagu tufay dee qofkii dadka soddonka jis barayey inuu ujuuro xaq u leeyahy in lagu siiyo ayay jumhuurtu halkaa ka qaateen maanta waaqicaynu joognana dee waaba daruuri oo ruuxa qur'aan doona inuu u bambaxuu dhigo dee mushqaayad la-aan iyo ujuuro la-aan maba dhigi kara sababtuna waxa ay tahay baytulmaal muslimiintu ay leedahay oo wax laga siinaya dee macallimiinta iyo culimmaduna ma jiro oo la odhanayo dowladdaad waxaa ku leedahay dadka tabaruc ugu dhig dee hay-ada iyo dad gacan qabanaya oo wax siinaya oo kafaalo qaadanayaana ma jiraan isagiina sidaad u baahantuu dee macallinku baahiyo duruuf u leeyaho dee waa nin mas-uuloo u badiyo oo ribo ka dambayso markaa qofka odhanaya bilaasha laga dhigo isma garanaya waa qofle qur-aankii ha la dayaco ha laga tago sababtu waxay tahay maanta tusaaleaan haddii la yidhaha macallin ba yaan waxba la siin madaarisulqur'aan waa kuma ka soo baxaya qur-aanka dhigaya waayo dee qof walba baahi buu leeyahy waa la kale shaqo tegi marka danta diinta iyo dacwadaa ku jirta in macallimiinta wax dhigaysa wax lagu siiyo maanta weliba waxa la siiyaa quud ma aha qiimana male waa wax yar waayo ardayga waxaa laga qaadaan qiimo lahayn oo wax yara toban doolar shan iyo toban doolar waxay ahayd lacag badan inta ardayga laga qaado macallinkana lacag badan oo ku filan in la siiyo mar walbana qur-aanka ninka dhigaya wax u dhigma wuxuu dhigayo kullaba heli maayo laakiin wax dhadhaweeya ugu yaraan in la siiyaa munaasabku ahaa waxaanan idiin sheegayaa kuwa wadaadada iyo macallimiinta dacaayadeeye daba socday madaarista qur-aanka ka hadlay idhaa qur-aankiina lacag bay nagaga dhigeen kuwaas inay dadka u danaynayaan moodina waa daalimiin sababtay daalimiin ku yihiinna waa idin caddaynaya maadiga ama luqada ingiriisiga la dhigo waa luqada afgaalaada ee aan daruurigaba ahayn waxaa lagu dhigtaa boqol doolar iyo ka badan maalin waxaa dhacday inaan saaxiib noo wariye ah ayaan wada soconnay marka inaanu dhalay buu iskuul iskuullada ka mid a dhigo waxaan ku yidhi war imisaad ka bixisaa wuxuu igu yidhi luqada ingiriisigaana loogu dhigaa boqol iyo waxa intii uu raaciyey maxasu laakiin boqolka way ka badnayd saan ku yidhi maxaad barnaamij uga samayn weyday kuwan hadh iyo habeen iyagoo ingiriisigii boqol iyo ziyaado lagu bixinayo kuwa maalin walba la taagan qur-aankii baa lacag noqdee tobankan dollar looga taaglaayo war iska daaya kuwa maxaad barnaamij uga samayn weydeed u caddayn weydi inay dagaal diineed ka tahay ee la xijeclo dad aanay ka ahayn waayo weli miyaa aragteen ingiriisigiibaa boqol doolarna laga qaadaya maxaa dadka loo lugoynaya miyaa maqasheen weli kulli anuma maqal ingiriisi wax ka hadlaya maadi wax ka hadlaya ilmaha madarasada dhigta waxaa laga yaabaa kan kale ingiriisigana dhigta boqolkan ingiriisiga hadal la-aan bisha kowdeeda haddii kale waa loo soo celinaya tobankan waxa weeyaan macallimiinta ama shan iyo tobankanna waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay siduu u bixiyo oo iga sug ma hayo iga daa talowtan ingiriisiga maxaad u waayi weydi horta arrintaasi gebigeeda waxa asal iyo asaas u ah dadkan dee diinta waa lagala dagaalamay ghaswulfikri isticmaarka ingiriisku waxa aad uu ugu dadaali jiray dadka in wixii diin iyo ku saabsan qur-aan ah wax hoose oo daciifa laga dhigo oo macallinka macallindayaana malaha lo odhan jiray diinta dhiga iyo tarbiyada xataa muuqaalka macallinkaasi uu ku imanayo macallin iin leh ayaa la dooranaya lugla ama ila kullu khalqillaahi xasanu laakiin dee iyagu ujeeday kala ahay wakhtiga wakhtiga ugu dambeeya ardaydu ay daasheen maskaxdiiba ay tacbaan tahay ugu dambaysaa xiisada la siinaya waxa uu qaadanaya waxa ugu hooseeya ka ingiriisiga dhigaya nin dhisan oo diyaarsan oo labisan oo muuqaal ahaan si fiican loo soo diyaariyey wakhtiga ugu fiican gelaya lacagta ugu fiicanna qaadanaya maxaa dadkii maskaxdooda la geliyey waxanna waa wax qiimo leh marka wax qiimole waa in lagu bixiyaa waxani qiimo fara badan ma leh waxba badan yaan lagu bixin dee maanta iyadoon caamo badaniis ogeyn ayay dhinaca diintii kala dagaalamayaan siday ula dagaalamayaanna waxa weeye xaggii maadigiina waa la buunbuuninayaa wax walba waa lagu bixinayaa cidi ka hadli mayso waxogaaga yaree xagga diinta ka galana isagoon wax qiimalaba ahayn oo wax kooban ah ka nabadgeli maayaana hadal iyo dacayd bay la daba socda marka waxaad dareemaysaa dagaalkii diineed unbaa kolba dariiq iyo dhinac lagaaga soo wareegaya markaa dadka inta badan ka hadla qur-aan baa lacagna lagaga dhigay qur-aankii baana lagu qaaliyeeyey dad qur-aan iyo diin iyo dad u danaynaya maaha haddaad usii fiirsato waa dad nacaybsho ama dagaal kaloo diineed hoosta kaga jiro way dhacdaa dad caamo oo iska daacadoo ku dagmaya caamatnaas dadka way u nugul yihiin soo maaha markaa dadkan dee wax badan ogeyni dad badanoo iska daacad oo ku dagmaya oo iska dabagelaya oo hadalka la yidhi iska odhanaya way jiraan oon iyaga cadaawad diineed ku jirin laakiin asal ahaan kuwa waxaa ka shaqeeya kusoo celceliyaa waa dad ajando iyo qorsho gaara kale marka calaa kulli xaal waxaan u jeedaa uun waajibku wuxuu ahaa maanta ummaddu hadday wax fahmayso meelaha qur-aanka iyo diinta laga dhigo meesha ugu qurux badan ugu qiimo badan lacagta ugu badan lagu bixiyo waajibku sidaasoo ah waxa maadigana waxoogaa yar lagu bixiyo oo isaga la gacan bidixeeyo laakiin gacanta midigta lagu qabto maxay qur-aanka iyo diinta saxdu saasay ahay laakiin iminka dee waa cagsi dadka madaarista dee macallimiin baa tiina warka waa haysa waxaa kala haysta waalidka iyo maamulka iyo macallimiinta markay qur-aanka iyo madaarista noqoto meelaha kale lagu wada hadli maayo bisha kowdeed ayuu iska diyaarinayaa boqolka dollar can abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyey qaala inuu yihi inalaqa nafarun koox baa tagto min asxaabi nabiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalama fii safratin safar saafaruuha ay safreen xataa nazaluu ilaxataa nazaluu ilaa ay ku degeen calaa xayin qabiilo oo min axyaai alcarabi carabta qabaa'ilkeedii ka mid ah jilib jilibadii carbeed ka mid a ilaa ay kusoo degeen fastadaafuuhum dabeed way ka martisooriye dalbeenoo namartigeliya bay yidhaahdeen saxaabadii fa abow waa diideen reerkaasi an yudayifuuhum inay martigeliyaan faludiqa waa la qaniinay sayidu daalika alxayi qabiilkaa carbeed odaygoodii ama hormoodkoodii baa la qaniinay oo waa caaqilkoodii ama suldaankoodii dee horjoogaha u ahaa fa sacaw way u saciyeen lahu isagoo way ugu socdeen oo ugu dadaaleen bikulli shayin shay walba laa yanfacuhu xaal aan waxba u tarin wax walba way ula socdeenoo way ugu dadaaleen waxbase uma tarin fa qaala bacduhum barhkood baa yidhi low ataytum haddaad u timaadaan haa ulaahi kuwani arrahta ee kooxda ah alladiina kuwaasoo nasaluu halkan agteenna soo degay bal haddaad kuwaa u tagtaan ay lakaana xasanan jawaabka soo qada kuwa haddaad u tagtaan halkan soo degay alla ilaah waa fiicnaan lahay lacalahu waxaa la arkaa an yakuuna inuu ahaado cinda bacdihim barhkood agtiisa shay-un wax waxaba suurowda barhkood wax wax u tara odaygeenna inay hayaan fa atowhum dabeed waa u yimaadeen fa qaaluu waxay idhahdeen yaa ayuha raatu kooxdanay inna sayidanaa odaygayagii horjoogaha noo ahaa ludiqa waa la qaniinay wa sacaynaa waananu ugu soconnay lahu isagoo ugu dadaalay bikulli shayin shay walba shaygaasu laa yanfacuhu ama laa yanfacuhu xaalaanu shaygaas waxba u taray ee fahal cindakum fahal cinda axadin qof agtii ma yahay minkum oo idinka idinka mid ah min shayin wuxuun ay min shayin naaficin wuxuun wax taraa qof idinka idinka midi wax naaficoo wax tara ma hayaa oo odaygan aanu ku eegno fa qaala bacduhum barhkood baa yidhi saxaabadii nacam haa innii anigu wallaahi baan ku dhaartay la arqi waan tufaa anigu taxliisha iyo ruqyada waan tufaa abu saciid buu ahaa baa la yidhi ninka siaa yidhee tufay waana raawiga xadiidka walaakin ha yeeshee wallaahi baan ku dhaartay laqad istadafnaakum waanu idinka marti sooriye dalabnay oo falam tudayifuuna namaydaan sooriyeyn namaydaan martigelin famaa ana haddaba anigu ma yihi biraaqin kii idinku tufaya lakum idinka xataa tajcaluu ilaa aad noo yeeshaan lana annaka juclaa mushqaayad fasaalaxuuhum dabeed waxay kula heshiiyeen calaa qatiicin goosan oo min alghanami adhi ah soddon neef buu ahaa baa la yidhi fandalaqa dabeed waa tageen saxaabadii ama ninkii waa tegay raaqiga ahaa dheh fandalaqa waa tegay markaa ninkii yadfulu xaal uu ku tufayo calayhi korkiisa odaygii la qaniina oo yaqra' uu ku akhriyayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu uu ku akhriyayo faatixadii fa ka'annamaa nushita waxabad moodaa odaygii in laga furay min ciqaalin dabar fandalaqa waa tegay yamshi xaaluu soconayo walxaal maa bihi aanay kuba sugnayn odayga qalabatun wax cillo iyo cuduraba cudurkana qalabo waxaa loo yidhi lianna saaxibahu yataqallabu min janbin ilaa aakhar waayo qofku waa islaba rogayaa dhinaciisu dhulka qaban maayo wuu isrogrogayaa marka iyadoon cilladu isku rogrogaaba ku sugnayn sidii awr dabar laga furuu dhaqaaqay qaala wuxuu raawigu yidhi fa awfowhum way u oofiyeenoo waa u dhammaystireen nimankii saxaabadii way u dhammaystireen juclahu mushqaayadoodii alladii mushqaayadaasoo saalaxuum ay kula heshiiyeen calayhi korkiisa fa qaala bacduhum barhkood waxay idhahdeen saxaabadii iqsimuu dee inoo qaybiya xoolaha faqaala wuxuu yidhi alladii kii raqaa tufay laa tafcalu sidaa ha samaynina xataa naatiya ilaa aanu nimaadna rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo fanadkura aanu sheegna lahu isaga alladii kii kaana ahaadii huwa ladiigu wixii dhacay ilaa rasuulka aan gaadhsiino farha saarina waa waraca iyo xalaal miiradkooga oo fanandura dabeed aan eegno maa ya'muruna wuxuu ina faraya rasuulku bal inuu inoo diiday iyo inuu inoo oggolaado faqadimuu waa u yimaadeen calaa rasuulilaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam fadakaruu dabeed waa u sheegeen lahu isaga wixii dhacay faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiya annaha faatixadu ruqyatun inay ruqyo tahay taxliil laysku tufa inay tahay maxaa ku ogeysiiya abu saciidow uma qaala dabeed wuxuu yidhi qad asabtum alla ilaah waa asiibteen sunnadii iyo saxdii baa haleesheen markaad mushqaayadda ka qaadateen iqsimuu qaybsada wadribuu ii yeela lii anigana macakum la jirkiinna sahmaa qayb qaybsada anigana dee qaybtayda iyo qorigayga waxa weeyaan ii yeelo oo waxa weeyaan ii qoondeeya qayb anigana yacnii iga qaybgeliya idinkuna qaybsada fadaxika waa qoslay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam xadiidkan abu saciidin alkhudri waa xadiidkaynu nidhi sababtiisa xadiidkaa horeba ku yimid axaqu maa akhadtum calayhi ajran kitaabuullah oo saxaabadu markan ay mushqaayadan qaateen baa rasuulku sidaa ku yidhi marka wayna ka nidhi xadiidku wuxuu yacni sariix ku yahay mushqaayad ka qaadashada taxliisha iyo tufka tacliimtana culimmadu waa uga qiyaas qaateenoo waa ku xambaareen waxaa kaloo tacliimta ay u adeegsadeen culimmadu xadiidkii kale nebiga sala allahu caleyh wasalam ninkii la joogay haween isagoo rasuulku meel fadhiya saxaabaduna ay la joogaanba haweenay u timid haweenaydu markaa nafteeday u bandhigaysay rasuulku markaa ma doonin inuu guursado nin kalaa yidhi yaa rasuul allah haddaad adigu aana dan ka lahayn aniga ii guuri rasuulku markaa wuxuu yihi waa saxe dee wax doono lagugu meheriyo iltamis walow khaataman min xadiid walow kaatun xadiidana ha noqdee wuxuun doon dee aan kuugu meheriyo ninkii waxba waa soo waayey xataa xabad kaatuna waa soo waayey nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kuugu guuriyey waxa macaaga ahaadeed haysata ee qur'aanka ah culimmadu waxay yidhahdeen markaa dee meherkeedii iyo guurkeediiba waxaa laga dhigay qur'aanka u hayo qur-aankana waa calaa tacliimihi inuu baro marka qur-aankii inuu baro haweenayda manfacadan u soo weydaaranaysaa dee waa inuu guursaday oy oori u noqotay ilaa inuu xoolo bixiyo ahay marka halkuu xoolo ka bixin lahaa waxa weeyaan dee qur-aankaa uu barayo ayaa manfacadaasi u soo weydaaratay reerkaa dhan calaa tacliimi alqur'aan marka in dee tacliimtii qur-aanka manfaco ay qofkii uu ku qaadan karo ayaa laga qaadanaya walow manaaficdii haba kala duwanaato waayo dee halku lacag ka bixin lahaa unbaa reerkaa dhan tacliimu lqur'aan ayaa loogu meheriyey calaa kullin markaa xadiidkaasi sababtuu ku yimid xadiidkan abu saciid bay ahayd abu saciidin alkhudri markii ay socdaaleen oo ciidan nebigu diray bay ahaayeen meel bay degeen dadkii ay dul degeen ee carbeed inay sooriyeeyaan way diideen markay ka dalbadeen dabeed ilaahay wuxuu qadaray odaygii nimankaba u telinayay in la qaniino iyada lafteedu waa xikmatun baaliqa waayo cuquubadii waxay ku dhacday kii horseedka ka ahaa taladan yaan la sooriyeyn isagii baa la qaniinay ilain caadi ahaan amarku cidduu ka soo baxaa waa madaxa uun madaxoogii baa la qaniinay ila isagaa amarkan iyo taladan lahaaya dabadeed sida risiqa laguu qoray sina aanu kuu seegayne uu kuugu imanayo nimankii markii hore sooriyada loo diiday goosan dhan oo adhi ah ayaa iyagun abaal anay ugu qabin kuwaa dee ay ku heleen marka waxaa kaloo laga qaadanayaa alrisqu lmaqsuumu laa yastatiicu mancahu axadu wixii risiq laguu qoray cid baajin kartaa oo khalqii ma jirto nimankan adhigani wuu u qoraa dee waxa weeyaan sababteediina ilaahay baa fudeydiye oo idaa araada allaahu shay-an haya lahu lasbaabe waatan odaygii la qaniinay kadib dee waa kuwaa shardi uga dhigay ruqyadiisa inay goosanka adhiga a siiyaan marka taasi waxay tilmaamaysaa wixii laguu qoray kolleyba waad qaadi oo sina kuu seegi maayo xasanulbasri waa kiila caleyhi raxmatullaah calimtu ana risqii biyadii fastaraxtu waxaan ogaaday risqaygu gacanta alle inuu ku jiro waan raaxaystay ismaba dhibinba waayo axad goyn kara arsaaqadayda ma jiro sida qof ajashayda goyn kara aanu jirin waayo labaduba gacan allay ku jirtaa xakiim kaloo xukamada ka midna waa kii lahaa in qusima laka falaa tacjal wa ilaa falaa tatcab haddii waxaan laguu qorinna ha degdegsan wuu kuu imane waxba haysta wakin haddaan laguu qorinna ha daalin sinaba ku gaadhi maysid geed dheer iyo geed gaanba haddaad u fuusho gaadhi maysid haddaanu maktuub ahayn oon laguu qorin markaa dee qofka muuminkae yaqiinsan wixii loo qoray inuu qaadayo warwar iyo walbahaar xaggaa kama galo waayo yaqiin buu gaadhay oo dee ilaahay gacantiisa risiqa iyo ajashuba ay ku jiraan oo labadaba ilaah baa maamule cid kale gacan uguma jirto annafar warahdu waxaa lagu idlaaqaa kooxda saddex ilaa toban laakiin imika waxay ku dhacayaan soddon saxaabi bay ahayn siday riwaayaadka qaarkood caddeeyeen marka dee waa haalibka uun min aalaaa ila alcashare cadad ka badanna waa lagu idlaaqi karaa sida xadiidkan abu saciid oo kale marka waxaa la yidhi saxaabadani soddon bay ahaayeen adhiguna soddon buu ahaa nin iyo neef cadadkooduna soddon buu ahaa soddon neef oo adhigana waa la siiyey waxaa kaloo xadiidka de aynu ka qaadanaynaa ruqyada faatixada wamaa yudriika annahaa ruqya waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa quwatu ta'hiiri alqur'aan ruqyada qur'aanka iyo faatixada yacni saameyntooda xooggan ee aan sahlanayn ninkii dhammaaye wax walba ay ku dayeen markii lagu tufay wuu kacay kaanamaa nushida min ciqaal sidii awr dabar laga furay wamaa bihi qalaba sidii ninaan weligiiba bukoon ayuu dhaqaaqay haddaad isweydiiso dee sonakanina kuba ahriyane haddana aan dee aan laga yaabo ciladiiba inaanay zuulin waxa jawaabta waxay noqonaysaa assilaaxu bidaaribihi waalqur'aanu biqaari'ihi hubkuna waa ninka tuura qur-aankuna waa ninka akhriyaya macnaha waranka nin xoog weyne hadduu tuuro meel fog buu gaadhsiinayaa soo maaha nin yaroo miskiin oo dee yani daciifa oo tafeena darani hadduu tuurana dee hortiisa dhaafin maayo wahaakada alqur'aan nin qawi oo qalbigiisu yaqiintu ay ku qawi tahay hadduu akhriyana saamayn sariicuu yeelanayaa oo deg deg buu u daweynayaa haddii qof iska daciifa oo afkiisa iyo uurkiisuba aanay wada socon oo akhriyayana dee waxaa laga yaabaa inaanu wax raada ku yeelan marka alqur'aanu huwa alqur'aan laakina alqaari laysa bilqaari qur-aanku waa qur-aankii unoo faataxa ismay bedelin laakiin qaarigaan dee qaarigii ahayd oon abu saciid ahayd marka taasi waxay ina dhexal siinaysaa inaynu horta ku dadaallo sidaynu nafteenna aad iyo aad ugu dadaali lahayn daryeelkeeda iyo sixiddeeda iyo sifaynteeda iyo toosinteedaba inaynu ku dadaallo si qur-aankaaga iyo ducadaada iyo adkaartaaduba ay raadiya saameyn u yeelato waxyaabaha ugu qiimaha badan ee saameynta keenana waa afkiiyo uurku inay wada socdaan markaa khushuuc baa imanaysa carabku wuxuu akhriyaya qalbigii hadduu dhandhaminayu la socdo dee khushuucdii baa imanaysaa khushuucda iyo riqadu markay timaadana yacni saamayntii iyo aharkii baa la helayaa oo wuxuu wuxuu noqonayaa min alqalbi ila alqalbi laakiin haddaad afka baarkii uun ka akhrido uurkaagana aanay ku jirin oo macaanidii iyo quwada yacni macaaniday xambaarsan yihiin alfaadani aanay kuu dhandhamayn oo aanad dhuuxayn waxaa laga yaabaa dee saamayn badan inaanay yeelan lababa waa muhiimoo maxalka lagu akhriyayo laftiisu inuu qaabil yahay oo ibnulqayim baa sheegay caleyhi raxmatullah maxalku inuu qaabil yahay waayo dee walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaan waraxma walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara marka waxyaabaha surcatu ta'hiir saamaynta degdega waxyaabaha keenta waxaa ka mid ah maxalka lagu akhriyayaana maxal qaabil oo u bisil oo yaqiinsan oo aaminsan oo soo jeeda inuu yahay marka marka qaarigii iyo maxalkii iswaafaqaan saamayn iyo raad fiican ayaa ka soo baxaya faataxada toddoba jeer buu ku akhriyeyna waa la yidhi saddex jeerna waa la yidhi waxaana xoog badan tirada badan ee sabcan markaa faataxada ciddii lagu tufayo toddoba in lagu tufo ayaa wanaagsan waana sida xooga badan ee raajixa ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam